wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada waaweyn warka habeen dab xoogan oo qabsaday isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho iyo maamulka isbitaalka oo ka hadlay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo amray in si hufan loo maamulo adeega xajika oo dhowaanahan uu muranka taagnaay maamulka degmada hodan oo maantay furay wadooyin hor leh xilli ay burbureen dhismayaal ku yaalay hareeraha wadooyinkaasi shir hordhac waa shir hordhac u ah diyaargarowga shirka golaha wadatashiga qaran oo ka qabsoomay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta wararka dibaddana waxaa ka mid ah nin xulafaa la ah shiin jiibiin oo loo dhaariyey ra-iisul wasaaraha dalka shiinaha iyo in ka badan waa kun muhaajiriin ah oo ku go'doonsan xeebaha talyaaniga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa kow iyo tobanka bisha saddexaad sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaaye warka habeenna haatan kusoo dhowaada qodobadaasi oo faahfaahsan dab xoogan oo qabsaday isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan sidoo kalena maamulka isbitaalka ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay dabkaasi waryaheena faadumo cabdulqaadir xasan ayaa ka waramaysa
waxaan ku suganahay gudaha isbitaalka martiine ee magaalada caasimadda ee muqdisho saacado ka hor dab aad u xoogan ayaa halkan ka kacay gaar ahaan dhinaca saalada ee qalinka waxayna dhakhaatiirtu ay dabkaasi ku tilmaameen inuu ka dhashay koronto ee gaar ahaan weliba mashiinka oksijiinka saddex qof ayaa ku dhaawacantay oo weliba oo qofka afraad uu ahaa qof markaasi shaqo loo hayay ee dhinaca saalada qalinka jiifay isla markaasna dadkii waxaa loo gudbiyey isbitaalka digfer sida uu markaasi sheegay agaasimaha isbitaalka oo gurmad caafimaad ayaa loo fidiyey waxaana gurmadka degdeg ah ee dabdamiska soo gaaray ay ahaayeen ee maamulka ee gobolka banaadir ee waaxda dabdamiska dhinaca aqalka dowladda hoose ee xamar waxaana markii aad fiiriso agaasimaha isbitaalka uu sheegay in badi ay badbaadeen dhakhaatiirtii ka howlgalaysa halkan isla markaana gurmadkii ay sameeyeen lagu badbaadiyey sidoo kale bukaanadii jiifay ee isbitaal martiini waxaa lagu xasuus
waa tahay markaana haddii aynu fiirino ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu amray in si hufan loo maamulo adeega xajka oo maalmihii lasoo dhaafay oo muran hareeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay si gaar ah arrimahaasi ay xili isaga saarto waxaana ra-iisul wasaaraha uu sheegay in haatan wixii ka dambeeya si gaar ah loola xisaabtami doono wasaaradaha kala duwan ee hoos yimaada xukuumaddiisa ra-iisul wasaare waa hadalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo dhowaanahana uu muran hareeyey adeega xajka kadib markii wasaaradda arimaha awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya lagu eedeeyey in ay sameysay fal musuq maasuq ah kaasi oo keentay in waa in wasiirka wasaaraddaasi iyo sidoo kale ku-xigeenkiisu ay isu khilaafaan waxaana horey loo sheegay in waa in wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya mukhtaar ruubow uu magacaabay guddi kuwaasi oo ahaayeen sida la sheegay xubno isaga si gaar ah ugu dhow iyada oo ku-xigeenkiisuna uu ku eedeeyey intaasi ay ahayd mid eex iyo sidoo kale nin jeclaysi ku salaysanna waxaana tan iyo waa tan iyo markii arrinkaas uu soo baxanay soo tarayay baaqyada amase hadalada loo jeedinayo wasaaradda kuwaasi oo la sheegay in dhibaata ay ka taagan tahay dhanka iyo maamulka adeega xajka markaana haddii aynu fiirino maamulka degmada hodan ayaa waxaa maantay oo furay wadooyin hor leh xilli uu burburiyey amase la burburiyey dhismayaal ku yaalay hareeraha wadooyinka qaar halkaasi oo la arkayay maamulka oo gawaarida wadooyinka lagu burburiyo u isticmaalaya waryaheena faadumo cabdulqaadir xasan ayaa mar kale ka waramaysa
maamulka degmada hodan oo kaashanaya ku-xigeenadiisa iyo taliska saldhigga boliiska degmada hodan waxa ay waddooyin hor leh ka fureen waaxda oktoobar gaar ahaan laanta bosnia oo ka tirsan degmada hodan oo ka mid ah toddobiiyotobanka degmo ee gobolka banaadir guddoomiyaha degmada hodan ayaa arrintan ku qeexay inay tahay in waddooyin kasta oo soo gala degmada hodan ay sidaan oo kale u furayaan digniinno adag ayuu u diray dadka ay guryahooda markaasi saaran yihiin jidadka islamarkaana uu xusay haddii digniinta loo diray ay qaadan waayeen in sidaan oo kale loo burburinayo waxaana guddoomiyaha degmada hodan arrintan uu sidoo kale ku tilmaamay inay tahay mid ay dhibaato xoogan ku qabeen isku socodka dadka iyo gaadiidka waddooyinkan hor leh waxay u fududaynayaan shacabka ayuu yidhi in maritaanka gaadiidyada kala duwan ee isticmaala halkan iyo bulshadaba ay u fududaanayso caqabadaha jira ee waddooyinka in la furo ay sababtay ayuu guddoomiyaha degmada hodan sidoo kale ku tilmaamay inay tahay in haddii degmada hodan qaybo ka mida uu dab ka kaco ay adag tahay meel ay soo maraan ee gawaarida gurmadka degdega inay waayaan iyo sidoo kale xaafadaha qaar inay adag tahay in meedadka laga bixiyo taasoo ku qeexay inay keentay in maamulka iyo booliiska iyo ku-xigeenadiisa oo iskaashanayaba inay furaan waddooyinkan horta leh ee ku yaala degmada hodan ee gobolkani banaadir burburin ayaa sidoo kale lagu sameeyey guryihii ku yaalay hareerahan iyo sidoo kale wadooyinka kale ee saaran ee islamarkaana lagu iibiyo ee goobaha markaasi ee ganacsiga yaryar oo mararka qaar dadka hareeraha laamiga ay soo dhigtaan wixii intaasi ka dambeeyey waxaa ugu horeen warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada hodan maanta waxaan taagannahay waaxda oktoobar laanta bosniya annagoo fulinayna awaamiirta madaxda gobolka banaadir ugu horreeya gudoomiyaha gobolkaana duqa magaalada muqdisho iyo madaxda qaranka waxaan fulinnay waddooyin badan oo waaxda oktoobar gaar ahaan laanta bosniya waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmadan inaan u farno kana codsanno inay nala ilaaliyaan habsami socodka shaqada maadaama waddooyin la dhistay hadduu daba ka dhisan yahay xataa annagu waxaan fulinaynaa in waddadii danta guud ahayd in muxuu ahaay la nadiifiyo hadduu daba ka dhisan yahayna waa duminaynaa qof kastow mitirka adiga aad leedaha ku ekaaw annagoo saacad kasta halkaas hayagan uga nahay laga soo bilaaba dabkii laa'ex controla mas-uuliyaddeedana saaran tahay oo dhirira iyo ballac ah waxaan codsanaynaa markaas qof kasta uu mitirka ah ku jirto intaan lagu soo gaarin ka digtoonaa kana guur mitirka adiga danta guuda iskale ka bax ka guur ogolaamayno in mitirka miya danta guud la dhisto sidoo kale waxaa dhankiisa hadlay guddoomiyaha degmada hodan islamarkaana digniino adag diray waxaana uu xusay in wixii hadda ka dambeeya ay u soo jeesteen furitaanka waddooyinka qaar ee soo gala degmada hodan ee mararka qaar shacabka iyo gadiidkaba ay caqabadaha ku qabaan annagoo fulinaynaa amaamiirtii gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho ay nooga codsadeen inaan furno waddooyin waa u jeeddaan guryaha meeshaan soo gala waddooyinka ayaa lagu dumiyey waana naga go'an tahay ilaa aan ka dhammaynayno xaafaddan inaan ku jirno ma yeelayno guri waddada si sharci darra ah ku yimid ma yeeli doonno waa fulinaynaa amaamiirtaas waa furaynaa waad u jeeddaan tusaalaha waxaa idinkugu filan maalmo dhoweyd xaafaddan waxaa ku soo badatay in dabka ka kaca waxaa la waayey meel dabkii laga galo xaafaddan hadda waa soonakey soonakey qaybo ka mida meydka xataa lagama qaadi karo aduu waxaa iska sheegay in waddo loo mare eh waa u mahad celinaynaa dadka deegaankan waa u mahad celinaynaa guddiga culummada waa u mahad celinaynaa guddoomiyaha waaxda octoobar sida ay isku soo abaabuleen annaguna aan amaamiirta aan u fulinnay waa u jeeddaan guryo sharci darraa in la dumiyey hadduu dabaq yahay hadduu fillo yahay hadduu jiingad yahay inta waa duminaynaa waddo iyo jid waa kii soo horreeyey waddo iyo guri waa tii soo horreeyey kii soo horreeyey unbaana halkan ku hari doona amaamiirtaas waxaan ka codsanaynaa dadka xaafaddan inay u hoggaansamaan waa shaqadana waa socon doontaa guryo badanoo dhisanay ku imaan doontaa kuwo badanaan hadda duminay kuwana waa dumi doonnaa waddadaanna waxaan rabnaa marka u dambaysa inaan interlow ka dhigno faadumo cabduqaadir aday tvga dalsan muqdisho
maasan tahay waryaheena faadumo cabdulqaadir xasan oo qodobkaasi inoo qaadadhigeysay shir hordhac waa shir hordhac u ah diyaar garowga shirka golaha wadatashiga qaranna ayaa waxa uu ku qabsoomay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ahaa maamulka fur galbeed oo soomaaliya shirkan ayaa waxa uu yahay mid ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiin hordhac u ah shirweynaha oo la filayo in dhowaan ou furmo kaasi ay isugu imaanayaan madaxda ugu sareysa dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba madaxda dowlad goboleedyada kaasi oo waxaana horey shirkii kan ka horreeyey uu ka dhacay magaalada muqdisho kaasi ay kasoo baxeen qodobo dhowra ah oo u dhexeeyey dowladda federaalka iyo sidoo kale dowlad goboleedyada dalka ka jira shirkan haatan hordhaca waa shirkani ayaa waxaa sidoo kale uu hordhac u yahay sida la sheegay shirkaasi ay yeelan doonaan madaxda maamul goboleedyada kaasi oo haatan la filayo in looga hadlo arrimo dhowra ah oo ku aadan xiriirka guud ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka waxaana shirkan dhowaan ka furmi doona waa ka furmi doona magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isugu imaanaya madaxda dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare iyo gudoomiyaha waa gudoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa isugu tegi doona magaalada baydhabo waxaana si gaar ah looga arrinsan doonaa xaaladaha guud ee dalka iyo sidoo kale sidii loosii xoojin lahay xiriirka guud ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada kuwaasi oo dhowaanahan la sheegayay amase ay soo baxayeen warar tilmaamayay in ay jiraan maamul goboleedyada qaarkood iyo sidoo kale dowladda dhexe oo xiriirkooda uu yahay haatan mida aan sidii hore u wanaagsanayna markan aqalka sare waa xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya aqalka sare ayaa waxa ay maantay ansixiyeen sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta xildhibaanada oo dood dheer ka lahaay sharcigan ayaa ugu dambeyntii ansixiyey sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta kaasi oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn kaga shaqeyneysay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya sharcigana ayaa waxaa horey wasiirka u sheegay inuu yahay sharci muhiimada gaar ah u leh waa muwaadiniinta soomaaliyeed sidoo kalena wasaaraddu ay si aada u hufan ay kaga shaqeysay haatanna loo baahan yahay in la ansixiyo sharcigaasi sida horey uu wasiirku u sheegay halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana qodobada ka baxsan soomaalida ra-iisul wasaare cusub ayaa waxa uu yeelanayaa waa dalka shiinaha ayaa haatan waxaa si rasmi ah baarlamaanka ay ugu ansixiyeen in lian kiangi oo uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi lian nkiangi hogaamiyihii hore ee xisbiga shuuciga ah ee magaalada ugu weyn dalkaasi ee shangahay ayaa hadda hogaamin doona dowladda isaga oo bedelaya liye kibyangi oo shaqada laga fariisiyey lixdan iyo saddex sano jirkan ayaa ku dhowaad in ka badan laba kun iyo sagaal boqol oo cod oo cod helay kuwaasi oo ka helay ergo ka tirsan golaha shacabka qaranka xiriirka dhow ee shin jinping iyo sidoo kale ayaa loo arkaa inuu noqon doono mid kaalin weyn oo kala qaato liana waxaana loo xil saari doonaa dib u soo nooleynta dhaqaalaha shiinaha kaasi oo haatan leeyahay waa mid sii leecaya guud ahaan dhegeystayaal warkii habeen aad kala socoteen raadiyaha dalsa waa naginta ciddii wararka ay u seegaan waxay dibkaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsan com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel